wararka ka imaanaya waddanka koonfur afrika ayaa ku waramaya in weerar mindi loo adeegsaday lagu dhaawacay nin soomaali ah iyadoona sidoo kale la jir dilay dhalinyaro kale oo ku sugneed goob ganacsi oo uu lahaa ninka la dhaawacay ninka la dhaawacay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray xasan cumar jaliil waxaana kooxaha burcadda weerarka geystay ay qaateen lacag iyo qalab kale oo xasan u yiilay xaruntiisa ganacsiga muuqaal ay duubtay kaamirada qarsoon oo laga dhex aqoonsan karo burcadda weerarka geystay ayuu cabdulla jaliil oo la dhashay ninka la dhaawacay sheegay in booliska ay gacanta ku dhigeen ninka geystay weerarka lagu dhaawacay muwaadinka soomaaliyeed waddanka koonfur afrika waxaa joogto ka ah weerarada lagu beegsanayo ganacsatada soomaalida ah ee halkaasi ku nool iyadoona inta badan ay baxsadaan burcadda geysta weeraradaasi